mana aaminsanin dad bannaanka ka yimid inay naga xoreynayaan ama ha ahaadaan amisom ama ahaadaan ciidamo kale annaga ayaa la rabaa inaan gacmaheyna iskaga xoreyno annaga mowqifka aan qaadanay mowqifkaasoo ahay dagaalkii waa bilowna abaabulkii waa bilowna waa la socotaan degaano fara badan inay dagaal ka socdeen dhulal badan laga xoreeyey taasu laakiin waxay keentay annagana sidoo kale in culays xaddhaafa nala soo saaro dhowrkii bilooda ugu dambeeyey shabaabku habkay ku dagaalamaan waa ka wada warqabtaan meeshii dagaal ka jiray isaga soo gurbadaan hadda hir shabeelle shabaabka ka dagaalamaa qaar galmudugay ka yimideen qaar koonfur galbeeday ka yimideen qaar jubooyinka ka yimidaa jooga sidaas daraaddeed sida keliya oo shabaabka looga guulaysan karaa waxa waaye iyadoo dagaal midaysan lagu qaado laakiin maadaama annagu hadda dagaalkan aan ku jirno ayna caddahay ayagana u caddahay annagana noo caddahay dagaalkaas inuu dhab naga yahay dabcan culays gaara ayay annagana soo saareen diyaarna waa u nahay waana ka adkaanayna biidnillahi kariim